جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka subaxnimo weeraro lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku jira gumaysiga silibiyadda kenya faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo ka dhacay deegaan u dhexeeya wilaayaadka hiiraan iyo galgaduud wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa ka hadashay howlgalkii lagu soo qabtay maleeshiyaadka murtadiinta ee ka dhacay duleedka degmada afgooye ee wilaayadaasi ku dhowaad labaatan ruux ayaa ku dhintay weerar ka dhacay hotel dalxiis oo ku yaala dalka kenya guddiga gurmadka fatahaadaha ee mujaahidiinta ayaa gurmadyo kala duwan gaarsiiyey bulshada deegaanada sida aadka ay u saameeyeen fatahaadaha webiga jubba shilgaari oo sababay khasaare kala duwan ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya diyaaradaha dowladda xabashida etoobiya ayaa duqeeyey deegaano ka tirsan gobolka amxaarada xilli dagaallo culus ay ka soconayaan waqooyiga dalka etoobiya
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waa subaxnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha jamaadul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijriga kusoo dhowaada qodobadaas oo dhammaystiran weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku jira gumaysiga salbiyadda kenya warkaas iyo war kale oo ku aadan faahfaahinno dheeraad ah oo laga helaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo ka dhacay deegaan u dhexeeya wilaayaadka hiiraan iyo galgaduud waxaa inoo haya cabdiqani maxamed ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta afrikaanta ee deegaanka namber lixdan oo ka mid ah deegaanada cadowga allaha duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose iyadoona ciidamada mujaahidiintu dhowr jiho ay ka weerareen xeradaas dhanka kale dagaal culus oo shalay ka dhacay deegaanka bood oo ah deegaan u dhexeeya wilaayaadka hiiraan iyo galgaduud ayaa waxaa dagaalkaas lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta iyadoona ay jirto khasaare cadowga allah lagu gaarsiiyey dagaalkaas inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkaas lagu dilay labo askari oo murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay toddoba kale oo isla maleeshiyaadka ridada ah dhanka gobolka gaaris ah ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigaha ciidanka milatariga kufaarta kenya ee deegaanka xarxaarka oo ah deegaan hoostaga degmada libooyah ee gobolka gaarisa waxaana dagaalkaas la isku adeegsaday hubka noocidiisa kala duwan intii dagaal ka socday waxa uu dab ka kacay gudaha xerada waxaana gubtay labo teendhoh oo saliibiyiinta kenya ugu dhisnaa gudaha xeradaas isla gobolka gaarisa waxay ciidamada mujaahidiintu saacadihii lasoo dhaafay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidanka booliiska kufaarta kenya ay ku leeyihiin deegaanka caalinjugur dagaalka markii muddo kooban socday ayay askartaha kufaarta kenya gebi ahaanba isaga carareen saldhigga ciidamada mujaahidiinta ayaa dab qabadsiiyey saldhigga waxayna weerarada ka kala dhacay shabeellada hoose iyo gaarisaha ay qayb ka noqonayaan howlgallada lala beegsanayo kufaarta iyo murtadiinta
mahadsanid cabdiqani wilaayadii islaamiga ee shabeellada hoose ayaa ka hadashay howlgalkii lagu soo qabtay maleeshiyaadka murtadiinta ee ka dhacay duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose walaalkeen nuur cali warsame abuusheybe ayaa warbixintan inoo haya waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa howlgal najaxay oo laba maalin ka hor ka dhacay deegaan hoos yimaada degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose kaasoo tiro maxaabiis noolnool ah gacanta loogu dhigay waaligii wilaayadii islaamiga shabeellada hoose sheekh cabdisamed abuu cabdiraxmaan oo waraysi siiyey warbaahinta islaamiga ayaa tafaasiil dheeraad ah ka baxshay weerarkaasi dhabagaalka ah sida uu u dhacay halka uu ka dhacay iyo sida ay ku suuro gashay maxaabiis intaasi la eg in hal mar gacanta lagu soo dhigo jasaakallahu khayran howlgalkaasi kolley ee aada maqlayseen wuxuu ka dhacay agaarka degmada afgooye ee meelaha tuulooyin ah waxaan ahayn rag murtadiin ah oo meel mareerelayaha ka soo baxay rabay in macnaha si dhuumaaleysi ah ay kusoo galaan meelaha amniga ah ayay walaalaha mujaahidiinta jazaahum allahu khayran wadada u galeen ilaahay subxana wa tacaala wuxuu suuro geliyey in la qabto sideed tirada marka hore ay kusoo baxeen waxay ahaayeen shan iyo toban toddobadii hartayna meeshooda ayay ku laabteen iyagoo carar ah sideedaasna haddana gacanta lagu hayaa ilaahay subxana wataala ayaanu ku mahadsan jazaak allahu kheyran kolley haddee nimanka xogtooda marka hore ay soo baxayeen waa la haayey walaalahana ay u diyaarsanaayeen ee sidaas ayaad ku suura gashay marka in la helo oo la qabto cadowgaas midda kale waxay ahaayeen dee dad tu- dhuumaaleysi iyo tuugo u socday ay ahaayeen marka walaalahana way u diyaarsanaayeen markiiba waxa waa laga howlgalay waana laga hortegey gacantana lagu dhigay waaliga oo la weydiiyey su'aal ahayd sida laga damacsan yahay maxaabiistaas marba haddii xilligan gacanta mujaahidiinta ay ku jiraan wuxuu ku jawaabay kulli ani ma kala qaadaaye waa murtadiinta degan ee mareeri ayay ahaayeen waxay u socdeen ee dhulkan amniga ah inay khalkhal ka abuuraan ilaahi subxana watacaala ayaa shartaasi muslimiinta ka kaafiyey walaalahana ilaahi subxana watacaala iyo cid kastoo ka qayb qaadatay ilaahi subxana watacaala ajir ha ka siiyo jazaakum allahu khayran ilaha barakeeyo jazaak allahu khayr haa waa la hayaa sideedaba insha allahu tacaala waan la arki doonaa waa sideed ee murtad oo gacanta lagu haayo ilaahi subxana watacaala ayaa soo gacangeliyey haddee makrigii iyo mogtahay iyo shirqoolkii iyo dhibkii muslimiinta ay u maleegayeen ayaa ilahi subana wataala dhuuntooda ku celiyey dadkii waxa weyaan maanta waxa weyaan fataadaha iyo daadadka la daala dhacaya inay dhibaatay inay rabeen ilaahi subxana watacaala noo suurageliyey inaan ka hortagno allah nagu garabsiiyey jazaaka allahu khayr waa la hayaa wayna caddahay dee wixii laga damacsan yahay waa la yaqaanaa sharciga ilahi subana watacaala unbaa la waafajinayaa maxkamadaa la horkeenayaa sharciga waxa weyaan la waafajinaya shariicada islaamka waxay qabta unbaa la marinayaa waraysiga warbaahinta islaamiga ah ee la yeelatay waaliga wilaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa ku soo beegmaya xilli dhowaan weerarka mindhab gal ah oo ka dhacay agagaarka deegaanka sabiid ee shabeellada hoose gacanta lagu dhigay tiro maxaabiis noolnool ah kuwaasoo markii hore lagu sheegay tiradooda ilaa iyo lix balse waaliga uu xaqiijiyey in sideed askari ay yihiin mujaahidiinta iyo cadowga iyo dabadhilafyadooda duulaanka shareecalidirarka ku soo qaaday dalka iyo diinta waxa ay kula jiraan dagaal noocyo kala duwan ah kuwo weeraro cagmarin ah ayaa lagu qaadaa oo xerooyinkooda ayaa lagu xasuuqaa kuwo kamaayno ayaa loo dhigaa oo wax la laayay iyo wax la soo qabtay ayaa laga dhigaa halka kuwo kalena loo miiso qaraxyada iyo weerarada xoogugalka ah iyo kuwo camaliyaadka istishaadiga ah lagu basbeeliyo mahadsanid abushayba ku dhowaad labaatan ruux ayaa ku dhintay weerar ka dhacay hotel dalxiis oo ku yaala dalka kenya faahfaahinta warbixintan walaalkeen marwaan maxamed ayaa inoo haya kooxo kenyaan ah ayaa weerar ku qaaday hotel dalxiis oo ku yaala deegaanka diyaani oo hoostaga ismaamulka kawaali ee dhaca heebaha kenya halkaas oo kooxaha kenyaanka ah ay ka geysteen burbur hantiyadeed iyo dhaawacyo warbaahinta maxalliga ah ee kenya ayaa soo tabisay dhacdadan waxayna xustay in kooxaha kenyaanka ah oo ku hubaysnaan dhagaxaan iyo hubka gacanta ay mar qura u daateen hoteelka oo ah meel ay isugu yimaadaan dadka dalxiisayaasha ah ee kenya usoo dalxiis tagaa qaar ka mid ah waadiyaasha iyo shaqaalaha hoteelka ayaa lasoo wariyey inay ku dhaawacmeen weerarkan booliska ayaana xaqiijiyey in saddex ka mid ah shaqaalaha hoteelka ay dhaawacmeen iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in dhaawacyada ka dhashay weerarka ay gaarayaan sideed iyo toban xubnood weerarkan ayaa salka ku haya lahaanshiyaha maqaaxida hoteelka kooxaha weerarka qaaday ayay boolisku sheegay in qaar ka mid ah gacanta ku dhigeen iyadoo weerarkaasi dhaliyey in amniga uu faraha ka baxo dalxiisayaashiina ay ku kala cararaan goobta shan dalxiisayaal ah oo keliya ayuu maamulka deegaankaasi sheegay inay hayaan ilaa hadda halka kuwii kalena ay ka carareen magaalada iyadoo dalxiisayaal kale ay ku dhawaaqeen inay hakiyeen socdaalkooda sida ay sheegtay warbaahinta kenya mahadsanid marwan guddiga gurmadka fatahaadaha ee mujaahidiinta ayaa gurmadyo kala duwan gaarsiiyey bulshada deegaanada ay sida weyn u saameeyeen fatahaadaha webiga jubba walaalkan cusmaan axmed duubow ayaa faahfaahinta warbixintan inoo haya
waa meel taag ah oo la isugu keenay deegaanno fara badan oo ka mid ah deegaanada uu ku fatahay webiga jubba dadkan oo ah dhowr kun ayaa waxaa halkan lagu keenay dooman kala duwan oo maalmo lagu soo daabulayey iyaga iyo qaar ka mid a xoolahooda guddiga gurmadka maareynta fatahaadaha oo markii hore halkan dejiyey ayaa haddana u keenay deeqo ay u baahnaayeen taasoo ka kooban raashiin boco marakaneecooyin iyo lacago mid ka mid a mas-uuliyiinta tuulooyinka ayaa guddiga kala wareegay deeqdaasi kadibna u qaybiyey wuxuuna halkaasi kula hadlay warbaahinta maantana waxay noo keeneen raashiin iyo bac iyo macarsinsiyeeri iyo lacag oo ummadda lagu taakulaynaayo gargaar bay noo fidiyeen wayna la baryeen wayna la joogaan xaalkeenay ogaadeen biyaha naftirkiisa ilaahaa keenay hadduu ilaaha keeneen waa qalqi ilaah asaga naftirkiisa ma dheheenno annaga ma aragtay biyahan see nooga soo gaadha ma dheheenno waan la soo badbaadiyey meel taagaan taagannahay haddii ilaahay maadhin biyaha guraana beeraheenna iyo waxaan ku noqonayna guryaheenna marka xarakaadna waadna garab taagan tahay ilaah baa gargaar ka rabnaa gaalo wax kama sugayno xarakadii mujaahidiin al-shabaab si fiican ayaa ummadda u garab istaagtay habeen imaana garab joogtaa marka waxaan ilaahay ka baryaynaa iyagana ilaahay guulsiyo gaalana ilaahay jebiyo qaar ka mid ah nabadoonnada halkaasi ku sugnaa ayaa dhankooda sheegay inay aad ugu mahadcelinayaan mujaahidiinta oo xilli kasta juhdi ku bixinaya samata bixinta iyo waxsiinta dadka ay deegaanadooda biyuhu qaadeen abaalka mataqaanaa oo mujaahidiinta allah u gudaayo macan gacan weyn oo gacan bir ah ay noogu qabsadeen alxamdulilah ha jaban ha dhacan anugu ooy idinkaa u tagayaan waxay leeyihiin maxaa ku dhacay maxaa ku dhacay mataqaanaa maxaas u baahan yahay waanala daba joogaan alxamdulilah rabbilcaalamiin wax naga maqan male wax naga maqan male intaasi kadib qaar ka mida dadkii wax la siiyey ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus anagoo ka soo baxay nasiibyaasiin waxaa naga soo bixiyey biyo oo barkacee xoog leh waxaana la siiyey raashiin shandarwo ayaana laga siiyey jazaakallaah kheer duunaa naga soo qaad mujaahidiinta anoo keentay duun saasa ou soo baxnay waxaana la keenay meel bannaan ah tuuladaas waxaan ku noolaayay konton sano konton sanaan ku noolaay waa ku dhalay anan waaligu dhalay da'deedu waxaa konton iyo lix sano ayaan ku jurahay tuuladaada waa xaggee tuuladeeda nasiib yaasiin yaa ilmihii aan la soo baxsaday wax khasaaroo ilmuhu kaa dhintay maya wax khasaar had ilmaha iga dhinta ma jiraan oo raashan iyo shan darw iyo bac hadda nala siiyey baarakalaa fiikum gacanay noogu qabteen naka oo baahan oo dhibaysana biyax aynaga soo bixiyeen buurta ayna soo saaran dambe raashin ayna siiyeen shandarw ayna siiyeen bac ayna siiyeen waa inaga warqabaan kala go' ma lahan gurmadka mujaahidiinta ee ku socda dadka ay waxyeeleeyeen fatahaadaha waxaana arrinkaasi ay markhaati u tahay in cidda keliya ay dadkaasi dugsanayaan ay yihiin mujaahidiinta mahadsaned dhuubow shil gaari oo sababay khasaare kala duwan ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya faahfaahinta warbixintan waa kan walaalkan cabdulqaadir rabbaani shilkan gaari ayaa ka dhacay deegaan dhacaduleedka degmada guraceel ee gobolka galgaduud kaasoo ay ku dhaawacmeen ilaa iyo shan qofood dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in shilkan uu ka dhashay laba gaari oo nuuca raaxada ah oo isku dhacay kuwaasoo waddada isaga horyimid shilkan gaari ayaa qayb waxa uu ka noqonayaa shilalka gaadiidka sababa khasaaraha isugu jira dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhaca wadooyinka waaweyn laysaga goosho gobolada dalka mahadsaned rabbaani ugu dambeyntiina diyaaradaha dowladda xabashida ethoobiya ayaa duqeeyey deegaano ka tirsan gobolka amxaara xilli dagaallo culus ay ka soconayaan waqooyiga dalka ethoobiya walaalkeen xaaris cabdulqaadir ayaa warbixintan inoo haya wararka ka imaanaya gobolka amxaarada ee dalka etoobiya ayaa sheegaya in weerar ka dhacay deegaanka wabar ee dhaca bariga magaalada goojam uu dhaliyey khasaare nafeed iyo mid hantiyeed dadka deegaankaas oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyey in diyaarad ay leedahay dowladda xabashada etoobiya oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn ay weerar dhanka cirka ka fulisay deegaanka wabar wararku waxay intaa ku dareeyaan in diyaaraddan ay iskacaabin adag kala kulantay kooxda faano ee ku sugan halkaasi maalmihii lasoo dhaafay waxaa gobolka amxaarada ee etoobiya ka dhacayay dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada maamulkaas iyo kuwa dowladda iyadoona ay sii xoogeysanayso xiisada u dhexeysa labada dhinac waddanka etoobiya wuxuu martigelinayaa musiibooyin kala duwan ay ku jiraan dhibaatooyin dhaqaale oo ay wajahayaan dadkiisa arrimahaasoo ka dhashay colaadaha sukeeye ee ka dhex jira maamulada ka dhisan gudaha dalkaas iyo ciidamada uu hogaamiyo abiy axmed kuwaas oo xaqdiga u muujinayeen muslimiinta bariga afrika iyaga isku halaagaya aad buu u mahadsan yahay xaaris warbixintiisana waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu